cabdiwaxid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qorqor iyo wafti ballaaran ay hogaaminayaan ayaa soo gaaray degmada xaradheere runtiina ciidamada deegaanka iyo ciidanka qaranka soomaaliyeed dhiirigelin weyne ayay u tahay in xaradheere tahay meel adkaysa gacanhaynteydana aysan marnaba ka bixin degmada xaradheere dadka reer xaradheere iyo ciidamada deegaanku runtii iyaguna si hawli ah ayay u dadaalayeen muddadii sanadka ahaa ee gacanta ku jirtay degmada xaradheere waxayna ka bedeli kartaa inay xaradheere noqoto taliskii ugu weynaa ee laga xoreyn lahaa galmudug qeybaheeda kala duwan ay ka jogaan khawaarijta al-shabaab marka runtii reer xaradheerena aaraa'dooda si toos ah ayay madaxweynaha ugu dhibteen iyo labada madaxweyne madaxweynaha galmudug iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka in ay xardheere noqoto goobihii goobtii laga xureyn lahaa galmudug iyo meelaha ay uga sugan yihiin khawaarijtu maadaama magaaladu ay tahay magaalo istaraatiiji ah cabdilwaxid runtii waxaa xusid mudan soddon sano kabacdi inay noqoto xardheere madaxweynihii ugu horreeyey soo booqda degmada xardheere iyadoo xoreysan muddo shan iyo toban bilood ah safarka madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta kale ee ku weelisay muxuu ku kordhin karaa rajada ciidanka ee ah in la xoreeyo deegaanada hoostaga degmada xaradheere ee gobolka mudug
runtii ciidamadeena deegaanka iyo ciidanka qaranka soomaaliyeed oo ciidan u carbisan la dagaalanka kooxda khawaarista al-shabaab meelaha ay ku jiraan ku bacsada wuxuu ka bedeli karaa marka in ciidamadu ay hore u socdaan ayna amran yihiin inay dhaqaaqaan marka waan rajeynayaa insha allahu tacaala boqol kiiba boqol in ay ku guuleysan doonaan meelaha ay kaga sugayeen khawaarij waxaa jiray howlgallo muddooyinkii dambe aada wadeen madaxweynaha iyo mas-uuliyiintii la soo codtay ma kala hadasheen howlgallada ka dhanka ah al-shabaab
runtii waan kala hadalnay madaxweynaha ajendaha lagala hadlana wuxuu ahaa ay dadkaanu dalbanayeen reer xardheere ra-yadoodana markuu dhegeystay waa laisla qaatay in kooxda khawaarijta laga saaro galmudug meelaha ay ku jiraana lagu bacsado
tillaabada aada is leedihiin safarka madaxweynaha way soo kordhin kartaa oo deg deg loo qaadi kara maxay tahay
waa in howlgalka howlgal joogtaa oo sida ugu dhaqsiyaha badan howlgal loo qaado lagana saaro khawaarijta meelaha ay uga sugan yihiin koonfurta mudug iyo galguduud intaba
waxaa jiray in magaalada muddo dhowr dhowr iyo toban bilooda gacanta lagu hayo waxaa soo kabanayay adeegyadii bulshada ma u gudbiseen mas-uuliyiintii idin soo booqatay baahiyaha gaarka ah ee arrimaha bulshada ee degmada runtii madaxweynuhu intuu magaalada u marayana xaaladda wuu la socday isaga iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariyo qorqor madaxweynaheena wayna indhaindheeyeen xaaladda magaalada waxaana rajeynayaa runtii waxyaabo badan waa qabsameen wax badanna way dhiman yihiin marka adeega sida iskuolka hosbitaalka iyo xaruntii degmada waxyaabaha dhanna dee indhahooda way qabanayeen magaaladuna dee runtii maalintii laga xoreeyey khawaarijta iyo maantay way kala duwan tahay marka magaalo horumarsan bulsho badan ay ku nooshahay ay joogto ay u diyaarsan yihiin horumarintooda in magaalada degmada ay horumarto waxyaabo badan dee sawir guud ayay ka qaateen marka runtii waa dad dadkani jecel horumarka dee gacanna xoreynta cadowga ayaan ku haynaa gacanna developmentiga magaalada sidaan u horumarin lahayn marka iyadana way arkeen wax badanna waa ka qaadan doona insha allah waana rajeynaa in sida ugu dhaqsiyaha badan looga soo jawaabo wixii baahiyaha gaarka ay u baahantaa degmada